dawladaha siyaasadeed oo englinaba soo socday muran badan iyadana waa udhaxaysay laba xubnood oo qaybna siaad wada ogtihiinba dee qolana ay sadex hadal hayso qolana lix qaybood ay hadal hayso isku wada geeyo ma arrinkii dhawaanta dhacay aygaad hadday tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo dhammaan ururka africa way u dhanayd oo talo way la garab joogeen wayna jecel yihiin ina xal lagu gaadho habase ahaatee waan maqlaynaa muranyaasha iyo khilaafka ka taagan wa wa wa waa wax ma maalin maanta ciidanka amisom si gaara ukhuseeya maaha lakin waa wax keeni karaya nabadgelyo la-aan iyo murankaasi inuu xumaan keeno ma jeclin markaas amisom markasta waxay garab joogtaa talada dowladda federaalka soomaaliyeed waxay ku taliso sidii ugu qurux badnaydna waan jecelnahay in arrinkaasi u dhamaado waxaad la socotaa dhowaanahanba in ciidamada amisom xubno ka mida ee lagu eedeynayay ama dowlado ka tirsan lagu eedeynayay inay la kala safteen siyaasiyiin kala aragti duwan oo ku sugan magaalada baydhabo arrimahaasi wax ma ka ogtihiin amisom ahaan o kutrikuteen waa jira waan maqlaynaa laakiin amisom shaqadeeda iyo mandadeka ay ku joogto waa cad yahay marnaba ruksad iyo fursad ma shaqadoodu ay siinayso inay dhinac gaara ay raacaan marnaba ma jirto dhinac gaara haddii guddi dawladda ka socota ay garab joogsato amisom oo kama dhigno dadka halkaasi isku haya iyay badna diidan tahay badna ogoshahay amisom maaha xubin u joogtaa inay siyaasada soomaaliyeed wax ka bedisho amba waxay ku darto waxay u joogtaa nabadgelyada sidii loo soo celin lahaa dowladda federaalka ee soomaaliyeed iyo shacabkeeduna siday isku fahmi lahaayeen inay u fududayso oo u ballaadiso meeshii ay ay ku wada hadli lahaayeen wataa shaqadaan anaku u joogno insha allahna way hagaagi doontaa madaxa ugu sarreeya arrimaha bini-aadinimada ee qaramada midoobay waxa uu sheegay amisom in mas-uuliyad ay ka saaran tahay inay furaan wadooyinka degmooyinkii ay al-shabaab kala wareegeen ee gobolada dalka ilaa iyo haatan arrintaasi wax tallaabahood u qaadeen oo dadka aada u sheegi karto ma jirtaa waxay kamid tahay howlaha aan ku tala jirno marka horena noo yaalla oo mas-uuliyadeeda way tahay ina meelaha aan deganahay jidadka u dhexeeya inaan iyakuna u nidaamino oon nabadgelyadooda u ilaalino sidii halkaasi gargaar duuniya amba gargaar kale ee shacabka soomaaliyeed kolba halkii ay joogaan loo gaarsiin lahaa taasi laakiin waxay u eg tahay mid ina loo wada dhanaado ah hadday shacabka soomaaliyeed tahay hadday xoogga dalka soomaaliyeed tahay iyo hadday amisom tahayba soomaaliya amisom martina waa u tahay waana u shaqaynaysaa sidii ay nabadgelyadii soomaaliya iyo sharafteedii ay ugu soo celin lahayd kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal afhayeenka guud ee howlgalka amisom ee soomaaliya korneyl cali aadan xumed oo caawa la hadlay goobjoog f m